بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله كتاب الزكاة وحو كتابي هاي زكري zakadu sida aynu wada ognahay waa axadu arkaan alislaam arkaanta islaamka ama tiirasha islaamku uu ku dhisan yahay ee shanta ah mid ka mida weeyaan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam bunya alislaamu calaa khams islaamka waxaa lagu dhisay shan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waiqaamu asalaa wa iitaau zakaa marka shanta xadiidku uu sheegay ka saddexaad bay ka tahay oo shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaamu asalaa labadaasaa ka horeeya zakaduna waa rukniga saddexaad weeyaan marka taasi waa xukunkeedii weey zakada xukunkeedu waa waajib waana arkaanta islaamka mid ka mid a waxayna waajib ku tahay qofkii xoolo haystay ee xoolihiisaasi ay gaadhayeen zaka goys shuruudaha loo dhigayo gadaal bin ka sheegi doonaa azakaa luqatan waxaa la idhahdaa annamaa-u waatahaar zakadu waa annamaa wاطahaara kobcitaan shayguu kobcayo iyo طahaaro labadaba waa la yidhahdaa labada macno ayay leedahay kobcitaanka marka la yidhaahdo waxaa ka mida hadalka yidhaahdeen zakaa aلzarcu yacni zarci ayaa kobcay oo kordhay marka cilaaqada ka dhexaysa namaaga iyo zakadu waa maxay baa la yidhi cilaaqada ka dhexaysa waxa weeye maalku wuxuu ku kordhaa zakada bixitaankeeda min xayu laa yura meenaan laga arkayn yani qofku markuu maalkii uu bixinayo wuxuu dareemaya maalki inuu nusqaamayo matalan boqol neefoo markaad adhay haysatid eed neef bixisid dee waxa weeyaan in nusqaantaa waad waad dareemaysaa oo boqolkii waa neef baa ka baxay meeshii laakiin haddana zakadii way kobcaysaa oo way kordhaysaa meel aanad ka dareensanayn adigu si macnawi ahaana bay marka u kordhaysaa wey adigu waxaad xoolahaagii ka dareemaysaa waxaad ka bixisay inay ka nusqaan xoolahaagii nusqaamiyeen laakiin meel aanad dareemaynin bay marka waxbay ka kordhayaan waxay ahlucilmiga qaar ka mid ay tilmaameen bacdu saalixiin ayaa zakadii markay bixiyeen dahabka oo kale markay zakadii ka bixiyeen ayay miisaameen miisaanku wuxuu noqday waa intuuna zakadaba bixinin ka hor intuu hawn buu noqday uun waxbaba iskama bedelin baa layidhi sidaasoo kalena marka waa la tilmaamay waxaa nabigana ka asaxday calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi maa naqasa maalun min sadaqatin maal sadaqo waxba kama nusqaamin yani waxba kama nusqaaminayso waxaa kale layidhi mayane waxaa lagala jeedaa yazkuu cinda allahi ajruhaa kobcitaanka waxaa lagala jeedaa ilaahay agtiisa ayuu kordhayaa ajriga ajriga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siinayo markaad xoolihi aad bixisid kaasaa marka waxweyan kordhaya sidaad asaxday ee nebiga ka asaxday calayhi salaatu wasalaam inuu addoonku markuu sadaqada bixiyo inuu ilaahay u kobciyo uu koriyo ilaa ay noqoto buur weyn oo kale marka shaygan aad bixinaysaa waa kordhaya xalkuu ku kordhaya cinda allah ilaahay agtiisa ayuu ku kordhayaa oo waa kobcaya ilaa uu noqdo kaljabal sida buurta oo kale waxaa kale meenamaa waxaa loogala jeedaa zakadu waxay la xidhiidhaa oo zakada laga bixinayaa xoolaha ay tahay inay koraan ama ay kobcaan ama ay kordhaan sidaasaa loogu magacaabay annamaa zakada cilaaqada ka dhexaysa waa sidaa weeye fa sumiyat binnamaa'i litacalluqiha bihi oo xoolaha la bixinaya waa xoolihii kordhayay weeyaan nimcoleydii geelii adhigii loodii saddexdaas way way dhalaantay way korayaan way kobcayaan oo mar kastaba xoolihii way tarmayaan sidoo kale dahabkii fidadii iyaguna waa de lagu shaqaynaya iyaguna saasoo kale way kobcayaan oo way tarmayaan lacagtii ha lacagtii oo dahabkii fidadii markaa lacag ah waktigaa dahab iyo fidada ya la- ya la isticmaali jiray iminka dahabkii iyo fidada halkooda lacag baa ku jirta marka lacagtiina waa lamid waxaa kale ka mida zarci wixii la beerayay marihii dee sanad kasta way kuusoo go-ayaan waana la beerayaan marka sidaas baa marka waxa weeyaan ula xidhiidhaa bal marka taas waa marka annama alطahaara minhu qawluhu tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha iyo qowluhu tacaala qad aflaxa man zakaaha man طaharaha min danas اlmacaasi wاlmukhaalafaat marka zakadu naftii waxay ka طahiraysaa bkligii bakhayltinimadii iyo marka waxa weeyaan xasadkii iyo akhlaaqdii xumeed oo dhanba qofku way ka daahirinaysaa taas markaa zake loogu bixiyey baa layidhi haddaba zakadu magacyo dhowrana waa leedahay oo culimmadu markaa ay sheegeen sidoo kalena qur-aanka iyada oo markaa macaani kala duwan lagu magacaabeena ama lagu ilaaqeena waa kusoo aroortay mada- magacyadeeda waxaa ka mid a sadaqa sida markaa qur-aanka ku timid khud min amwaalihim sadaqatan sadaqada yani zakadii weeyaan Eh, sidoo kalena xaq way ku timid iyadoo zakadii lagu magacaabay wa aatuu xaqahu yowma xasaadih wa aatuu xaqah xaqagaas marka waxa weeyaan waa eh, zakadii weeyi nafaqana waa ku timid iyadoo lagu itlaaqay walaa yunfiquunaha fii sabiili اllah macaanida qur-aanka ay ku dhex timid waxaa ka mid ah asalaaxu wasiyaana salaax wanaaggii iyo ilaalintii waxaa ka minhu qawluhu tacaala an yubdilahumaa rabbuhumaa khayra minhu zakaatan ay salaaxan ka wanaagsan inuu ilahay ugu bedelo waxay ku timid a kale bimacna anubuwati warisaala iyada oo ah macnaha nebinimada iyo risaalada rasuulnimada liahaba laki ghulaaman zakiyan ay rasuula nabiyan waxay ku timid iyada oo kale saas oo kale bimacna alixtiraaz can اlfawaaxishi fawaaxishtoo la iska ilaaliyana waa ku timid eh, maa zakaa minkum min axadi abada waa macaasidi iyo macaani fara badan oo kale oo culimmadu ay tilmaameen Eh, imaamu shaafici raximah اllah wuxuu yihi yuqaalu lilwaajibi min aldahabi wاlfidati azakaa dahabkii fidada wixii ku waajiba waxa odhanaya zako dahabka iyo fidada wixii ku waajibay zaka la odhanaya wa min almaashiyati sadaqa wixii xoolaha ku waajibayna waxaa la odhanayaa sadaqo wa min alxabi wاtamri cushrun wixii midho ah iyo timirtii dhirtii yani zakadii laga qaadayna waxaa la odhanayaa cushri baa la odhanaya zakada waxaa la faral yeelay fi sanati اthaaniyati lilhijrati الnabawiya sanadii labaad ee hijriyada ayaa la faral yeelay zakada waajibnimadeeda waxaa u shuruuda kow qofka xoolaha haystaa ama ay ku waajibtay inuu yahay qof muslima qof gaala kumay waajibin yacni qof gaale haddii uu bixiyo laga aqbali maayo hadduu qof gaale bixiyo laga aqbali maayo qofka muslimka abaa laga doonaya inuu bixiyo laakiin ninka gaalka laftiisa zakadu waa ku waajib ee inuu zakadii laga aqbalay maxaa u diidaya kufrigaa u diidaya kufriga gaalnimada ayaa u diidaysa wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billah yacni waxa u diiday in xoolahoodi laga aqbalo ilahay bay ka gaaloobeen subxaanahu wa tacaala marka in lagula hadlayo furuucu shariica oo zakadu ay waajib ku tahayna waxaa u daliila qowluhu tacaala maa salakakum fii saqar qaluu lam naku min almusaliin walam naku nuطcimu lmiskiin markii la weydiiyey lagu uhi war naartan saqaro la yidhaahdo maxaa idin dhigay waxay dhaha maanaan tukan jirin salaadaba maanaan tukan jirin masaakiintana waxba maanaan siin jirin marka iyaga oo gaalaah bay yidhaha maanaan tukan jirin salaada waa lagu leeyahy marka le salaada hala tukado waajibnimadaas iyagana waa lagu leeyahay oo waa lagula hadlaya waajibkaas waa saaran yahay laakiin laga aqbali maayo ilaa ay shahataana islaamaan marka shuruuda zakada ay marka waxa weyaan ku waajibaysa waxa weeye kow inuu yahay qofka bixinaya xoolahan qof muslim ah yani alislaam baa loo shardiyaa shardiga labaad inuu xor yahay halkaana waxaa ku baxaya addoonkii addoonka isaga isagiiba maal ah sayidkiisiibaba leh shardiga saddexaad waa inuu xoolihi ay gaadhaan nisaab nisaabkuna waxa weeyaan waa zaka goys tiradii ama miqdaarkii zakadu ay kaga baxaysay waa inay gaadhaan xadiidka soo socda markaa xadiidka soo socda ku arki doona nisaabkooda geela oo kale waxaa u nisaaba shan neef baa u nisaaba shan neefuu geela qofku markuu haysto sanadkuna usoo wareego zakadii buu ka bixinayaa arigii waxaa u nisaaba afartan neef iyo zakadii kayay ku waajibaysaa marka afartan uu gaadho zakadii waajib ku noqonaysaa lo-dii markay soddon neef ay gaadhaan bay zakadii waajib ku noqonaysaa dahabkii oo kale waxay waajib ku noqonaysaa markuu labaatan diinaar yahay ama shan iyo siddeetan garaam markuu gaadho garaam marka loo xisaabiyo fidadii waxaa ku waajibaysaa marka laba boqol oo dirham ay tahay marka garaam loo bedelana shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida markay noqoto ayay iyo zakadii ku waajibaysaa zaracii iyo wixii la beeray zakadii waxay ku waajibaysaa markay shan awr intay qaadaan oo beertii kasoo go-o shan awr intay qaadaan markay beertii kasoo go-do saddex boqol oo saac saddex boqol oo saac markay beertii kasoo go-aan ayaa waxa weeyaan zakadii ay ku waajibaysaa intaa wixii ka hoosey maya weeyaan marka waa in nisaab uu gaadhaa xoolahan zakada laga qaadaya oo geelii hadduu shan ka hooseeyo zake laguma laha arigii hadduu afartan ka hooseeyo zake laguma laha lo-dii hadday soddon ka hooseyso zake laguma laha waa haluma jar nisaabkaas miqdaarka mucayanka waa inuu buuxsamaa tiradaas waa inay buuxsantaa iyaduna waa shardi waxaa kale ka mid a shuruudda markaa zakadu ay ku waajibayso wixii loo shardiya sanadku inuu soo wareego sanadku inuu soo wareego alxawl xawlku waxa weeyaan waa inuu markii tiradii ay buuxsanto waa inuu sanadku usoo wareega xoolaha aynu sheegnay nidhi mid walba waxa uu leeyahy miqdaar mucayan ahoo zakadu ay ku waajibayso markuu tirada uu gaadho sanadkaa loo soo wareejinaya maalan waxaan nidhi geeli shan neef baa markuu gaadho zakadu ay ku waajibaysa zakada ay waajib ku noqonaysa in laga bixiyo shantii markay buuxsamaan isla markaaba la bixin maayo sanad ba la soo wareejinaya sanadku markuu soo wareego ayaa zakada laga bixinaya isaga oo laakiin tiradiisiuna waana isdhimin hadduu isdhimo oo dee marka afar uu noqdo maalan neef meeshuu ka baxo uu dhinto ama dadkay u baahdaa inay iibiyaan oo afar markaa ugu soo wareego waxaa weeyaan zake lagu laguma lahaa waa inuu sanadku soo buuxsamaa iyadoo tirada ay sidii tahay waa in waxba iska dhimin sanadka markaa loo wareejinaya xoolihii dahabkii fidadii marka laga reebo beerihii beeraha iyaga sanadka lagu soo wareejiyo beeraha waxaa marka la goostuunbaa zakada laga bixinaya waaatuu xaqahu yowma xasaadihi marka la gooyo beerta kuusoo goodo markaasunbaad waxa weeyaan zakadii aad bixinaysa waxaa laga yaaba qofki in beerta sanadkii laba jeer usoo goodo ama saddex jeerba inuu soo goodo saddexdaa jeerba waa bixinaya markastuu beertii uu goostaba waxa weeyaan zakada way ku waajibaysaa wey waay zakadu qofka sidaynu tilmaanay xoolaha haysta isaga waxa weeyaan manaafacaad baa ugu jira waato koowaada ilahay agtiisa ajri buu kaga helaya waata labaada waxay daahirinaysaayoo waxay ka daahirinaysaa marka wayaab waxyaabihii xumaa oo dhan iyo akhlaaqdii xumayd oo dhan bay ka daahirinaysaa waata saddexaada xoolihiisiina waa u kobcayaan oo ilaahay waa u barakeynaya subxaanahu wa tacaala sida oo kale dadka la siinayana manaafacaad ba ugu jira dadka kale uu siinayo marka waa muwaasaat qofkii dadkii marka waxa weeyaan muslimiinta ahaa dhexdooda waa xidhiidh ay isku xidhiidheen dadkii waxhaystay iyo iyo dadkii fuqarada ahaa ninkii waxhaystay markuu xoolihiisii wax ka bixiyo kii faqiirka ahaa uu siiyo kii faqiirka ahaa wuxuu arkayaa ninkan walaalkii ahaa siduu wuxuu siinaya iyo qalbi wanaagiisa iyo wanaagga ka dhexeeya ayaa uu dareemaya marka dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii masaakiinta ahaa iyo dadka akniyada ahaa bay ka dhigaysaa dad xidhiidh uu ka dhexeeyo haddii kale waxaa dhici lahayd inuu kii faqiirka ah uu xasdiyo kii waxhaystay ama dadka fuqarada ahaa inay dhacaan dadkii waxhaystayba oo markaa mashaakilaadka ay soo xasilaan marka xoolihii ay akniyada haysatay buu ilaahay nasiib ka siiyey dadkii fuqarada ahaa manaafacaad fara badan oo kale culimada ay sheegaanna waa ku jirtaa marka sheekhu wuxuu ku lix xadiis buu sheegay marka tafaasiiltii zakada ma sheegayaan kolle xadista lakin wayn isku dayi doona meelaha qaar kamid aan tilmaano insha allah عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحول لمعاذ بن جبل صحابي يقول معاذ بن جبل لا يراهضه وحكوي حين بعثه إلى اليمن مركو يمن الدري إنك ستأتي قوما أهل كتاب أدو واحد أتجد دونتا قوم أهل كتاب فإذا جئتهم مركز أتجد fadcuuhum ugu yeedh ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah inay kelmadda tawxiidka ay qiraan waxaa kusoo artay riwaayadka qaar ka mida ilaa an yuwaxidu llah inay ilaahay keli yeelaan oo ay shahaataan ugu yeedh wa ana muxamadan rasuulu llah muxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay ugu baq fainhum aaacuu laka bidalika haddii arrinkaa ay kaa ogolaadaan oy kaa yeelaan faahbirhum uga waran ana allaha ilaahay qad farada calayhim inuu ku faral yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yawmin wa laylatin maalin kasta iyo habeen walba inuu shan salaadood lagu faral yeelay fainhum aaacuu laka bidalika haddii arrinkaa ay kaa yeelaan oy kaa ogolaadaan faahbirhum uga waran ana allaha qad farada calayhim inuu ilaahay ku faral yeelay sadaqatan sadaqo inuu ku faral yeelay sadaqadaasoo tu'khadu min aghniyaaihim laga qaadayo kuwooda aghniyada ee xoolaha leh oo faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda loo celinayo iyagan baa laga qaadaya aghniyadii fuqaradina loo celinayo fa inhum aaacuu laka bidalika arrinkaasi hadday kaa ogolaadaan faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim marka iyaaka waxaan idin kala digayaa adiga iyo xoolahooda kuwa sharafta leh yacni ixdar iska ilaali iyaaka waa mansuubun bificlin mudmarin ficil la qariibaa lagu kordhaba iyaaka oo micnaheedu waxa weye baacid marka lasoo qadaro ficilkaasi baacid ama ixdar ama ittaqi waa karaa'ima amwaalihim marka iyaaka waa karaa'ima amwaalihim ka fogow xoolahooda kuwa sharafta leh ama xoolahooda kuwa ugu wanaagsan ka fogow ama iska ilaali xoolahooda kuwa wanaagsan inaad qaadid markaad sakada qaadsid ka ugu sarreeya ugu jecelin ha ka qaadin ka ugu hooseeya ee ugu ugu liitana ha qaadin dhex xoolaha ka dhexdhexaadka baad qaadsa wabtaqi iska ilaali dacwata almadluumi ka la dulmiyey dacwaddiisana iska ilaali ka la dulmiyey dacwaddiisana iska ilaali ka madluumkaa yani walow gaalba ha ahaadee fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab isaga ama dacwaddaas iyo ilaahay wax xijaaboo u dhexeeya ma jiro laysa baynaha dacwadda dhexdeeda iyo wa bayna allahi xijaabun iyo ilaahay wax xijaabahoo udhexeeyaa ma jirto yani wax teedaya in ilaahay uu aqbalaa ma jirto ilahay waa aqbalaya culimadu xataa waxay dhahaan gulow gaalba ha ahaado qofka marka waxa weeyaan la dulmiyey ninka la dulmiyo hadduu habaartamo habaarkiisa waa kacaya yani waa laga aqbalaya marka iska ilaali bu rasulku leeyahy alayhi salaatu wasalaam xadiidkan waa xadiid aad iyo aad u weyn macaani fara badanna waa xambaarsan yahay laakiin maxalu shaahidka sheekhu halkan u keena waxa weeyaan فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم معاذ بن جبل saxaabigaas oo saxaabadii waaweyned ka mid ahaa qur-aankana aad ku yaqaanay cilmigana uguna cilmiga badnaan saxaabada ayaa rasuulku u diraya wuxuu dirayaa yaman markaa yaman waxaa jooga ahlukitaab ahlukitaabka waxaa la yidhahdaa yuhuud iyo nasaarada ahlukitaab laisku yidhahdaa yuhuud iyo nasaarada iyo ahlukitaab la yidhahdaa marka yaman waxaa deganaa niman yuhuuda baa deganaa markaa rasuulku alayhi salaatu waa sii dardaaraya wuxuu leeyahy inaka sata'tii qowman ahla kitaabin muxuu ugu sheegaya uu leeyahy qowm ahlu kitaab ad u tegaysaa yani ahlu kitaabku dad cilmi lo weeyaan oo yani diintoodan ay haystaan aqoon leh waxyaaba fara badanna laga yaabo in markaa ay garanayaan oo haddaad markaad ula tegtid sidaasuu markaa rasuulku alayhi salatu slam u yihi inaka sata'tii qowma ahla kitaabin faidaa ji'tahum fadcuuhum ilaa an yashhadu an laa ilaha illa lah ana mxamedan rasuullah markaad u tegtid waxa ugu horraysa ad ugu yeedha ha noqoto tawxiidka marka halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka daaciga ee dadka u yeedhaya ee dadka diinta ugu baaqaya waxa ugu horeeya dadku ugu baaqayaa inay noqoto tawxiidka ilaahay in ilaahay la keli yeelo rasuul kastoo ilaahay uu soo diray wuxuu ka bilaabay tawxiidka walaqad bacanaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaguut yacni rasuul kastoo ilaahay uu soo diray wuxuu lahaa ilaahay keligii caabuda daaquudkana ka fogaada yani waxaa ilaahay sukaday caabuda iska ilaaliya marka yani qofku markuu diinta ku baaqayo wuxuu ugu baaqayaa waxa ugu horeeya ee uu ku baaqayaa waa inuu noqotaa dadka inuu laga soxo caqiidada saxiixa ah caqiidada in laga saxaa oo caqiida saafiga markaa waxa weeyaan la baraa marka waxaad ogeysiisaa buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo aada ugu yeedhaa inay ilaahay keligii ay caabudaan maxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay marka tawxiidku waa ra'su amr isagaa ugu horeeya shay kasta isagaa ka asala tawxiidku hadduu khalkhalsan yahay waxaa ma soconayaan saas daraaddeed ba ahlucilmigu markay tahaarada ka warramayaan markaan kitaab tahaaro oo kale ayaa waxay dhahen tahaarada waa laba qaybood tahaaro macnawiya tahaaro xisiya tahaarada macnigeed waxay ku la xidhaa qalbiga qalbigu waa inuu daahir yahay maha ahaaradan yani ahaarada xisiga waa tanaan dareemayna oad weysaysanaysa marka bilaaweysada tahay haddii dharkii nijaas kaga dhacdo ama shirkii nijaas gaadho adigan waxa weeyaan iska meedhaya haddii meedho waajib kugu yahay waa adigan meedhanaya marka jirkii waa adigan daahiriyey daahirkii salaad marka waxa way daahiranaysa ahaarada baatinka baa ka asala waa qalbiga in la daahiriyo qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha marka qalbiga waa in laga daahiriyaa shirkigii xiqdigii xasadkii bidcadii waxaasoo dhan marka qalbiga oo daahir ah xubnuhuna daahiradood way wanaagsananaysa laakiin hadduu qalbiguuna daahirun ahayn oo qalbigu nijaas yahay waxa weeyaan dee tahaaradan sare iyo weysadan iyo meedhashadan aad markaa waxa weeyaan aad la imanaysaa faa'iido badan yeelan mayso marka tawxiidku wuxuu daahirinayaa qalbigii qalbigiiba daahir noqonaya marka rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fainhum aطaacuu laka bidalika arrinkaa hadday kaa ogolaadaan faahbirhum uga waran ana allaha qad farada calayhim inuu ilaahay ku faral yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yawmin waleylatin maalin kasta iyo habeen walba shan salaadood unba waajib ku ah habeenkii maalintii waxa waajib ku ah un shan salaadood afar labaatankaa saacadood shan salaadood ba lagu leeyahy intaasun u sheeg marka halkaa culimadu waxay ka qaateen in salaadaha waajibkiihi faralka ahi in shantaa yihiin marka salaadaha kale waajibkaa maalan taxiyat masjidka oo kale culimada qaarkood waajib bay yidhaahdeen waxa lagu bushiyey xadiidkan laakiin sa sawaabku waxa weeyaan waxa uu tilmaamaya xadiidku salaadaha maalintii habeenkii soo noqnoqda maalin walba iyo habeen walba la tukanayo waa shantaasu salaad waajib oo kale oo markaa soo noqnoqotaa ma jirto maalintii habeenkii shantaa salaadood maalin walba way soo noqonayaan habeen walba way soo noqonayaan salaad kale oo waajiba oo sidaa usoo noqnoqotaa ma jirto laakiin salaado kaleoo waajiba baa jiro oo wakti la xidhiidha waa sida salaada janaazada oo kale salaada janaazada ama meydka lagu tukanaya waa waajib laakiin waa goorma waa marka meydka u yimaado qof dhinto unbay noqonaysa qofka dhintay muslimka aynu ku tukanno haddii markaa una jirin dee salaada waajib noqon mayso marka hamsa salawaatin fi kulli yawmin walaylatin waa salaadihii habeenkii iyo maalintii soo noqnoqonayay un weeyaan micnaheeduna maaha salaad kaloo waajibi ma jirta maaha salaado kaloo waajib waa jira haddaan idhaha salaad duciiddi waa waajib haddaynu idhaahno qowlka culimmada ay yidhaahdeen waana sida saxiixa ahe dee waxa weeyaan iyadu munaasabad bay la xidhiidha waa goorma waa markii ciiddu timaado labadaa ciidadood sanadkii waa labadaa ciidadood laakiin xadiidku hamsa salawaat waa siduu ugu qayday xadiid fi kulli yawmin walaylatin waa shantii salaadood faralka ahayd weeyaan markuu qofku tawxiidka la yimaado salaadii baa la faraya fainhum aaacuu laka bidalika arrinkaa hadday kaa ogolaadaan faahbirhum ana allaha qad farada calayhim hadday arrinkaa ogolaadaan arrinkee laba arrimoodba waa culimmadu waa sheegeen inay salaadu waajib tahay oo faral ku tahay oo ay laazimaan hadday kaa ogolaadaan ama hadday ogolaadaan inay salaaddii tukadaan oo ficil ahaan ba ula yimaadaan labadaba laakiin waa ixtimaal labadaba waa labada macnoba waa loogala jeedaa inay salaaddii waajibnimadeedii qiraan iyo faralnimadeedii oo ay camal ahaanna ula yimaadaan oo ay tukadaan waxaad ogeysiisaa ana allaha qad farada calayhim inuu ilaahay ku faral yeelay sadaqatan sadaqo tu'khadu laga qaadayo min aghniyaaihim kuwooda aghniyada ee xoolaha laba laga qaadayo faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaana loo celinaya kuwooda fuqarada markana waxaa loo sheegaya zakadii waa idinku xoolaha leedihiin kuwiina aghniyada ah ee ilaahay maalka uu siiyey waxa weeye baa zakadii ay waajib ku tahay in laga qaado waxaana la siinaya kuwooda fuqarada ah inay zakadu waajib tahay marka halkaa xadiisku nuqsinaya waxaa kale culimmadu halkaa ka qaateen oo ay tilmaameen dhowr masalo ayaa markaa halkaa laga tilmaamay waxaa ka mid ah ma bannaan tahay in zakadii beled inta halkan laga qaado meel kale la geeyo maalan dadka halkan jooga oo kale zakadii inta bixiyaan inay halkan magaalo kale inay geeyaan lacna laga qaado halkii ay joogeen dadka aqniyadaha oo magaalka lagu sarfiyo mise waxa weeye beled kastaaba halkiisaasunba ku bixinaya un yani dadkaasi halkaas ay joogaan unbay zakadii ku bixinayaan oo meel kale in la geeya ma banaana waa laba qowl ahlucilmiga leeyihiin waxay sheegeen culimmadu in aan zakadii la raraynin oo meel kale aan la geynaynin maxaa u daliila xadiiska ma u daliila yidhi tuadu min aniyaihim aniyadoodaba laga qaadaya faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodin bana loo celinaya beledkaa dadkii aqniyadahabaa laga qaadaya xoolihii waxaana loo celinaya fuqaradii beledkaa joogtay marka damiirka waa marka loo celiyo ahlulyaman oo ah dadkaa lala hadlayo waxaa kale lahi maya saa loogalama jeeda waxaa loogala jeedaa aqniyada dadka muslimiinta ah baa laga qaadaya waxaana loo celinaya dadka muslimiinta ah fuqaradooda loo celinaya marka caynkaa la yidhaahdana waxay noqonaysaa inay banaanaato in beled laga naqliyo oo beled kale la geeyo in halkan laga qaado zakadii oo qof dad muslimiin oo kaleo meel kale ku dhibaataysan in loo geeyaa way banaanaanaysaa waana sidaa wey adugu muhiimaddu waxa weeyaan xaajada iyo baahidu haddii ay keensato in la naqliyo oo la raro oo la geeyo marka waxa weeyaan beled kale waa la geyn doonaa laakiin haddayna jirin dadka fuqarada ee beledka ku nool baa la siinaya oo laga laga markaa laga laga rari maayo meel kale la geyn maayo taas waa qodob qodobka labaad halkaas waa waxa laga qaadanaya tu'khadu min agniyaaihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim in nin haniya aan xoolihii la siinaynin dee kii haniga ahaabaa laga qaadaya kii faqiirkana waa loo celinaya marka dadka agniyada ah lama siinayo zakadii oo dadka zakada la siinayo dadka agniyada ah ma noqonayaan dadka fuqarada unba la siinaya ilaa shan qolo mooyaane marka dadka aqniyada la siin kara zakada waxay noqonayaan dadka xoolaha zakada soo ururinaya waalcaamiliina calayha isagoo qofka zakada loo diray la zakada soo ururi ee zakada ka shaqaynaya walow nin qaniyo xoolaha haystaba ha noqdo waxbaa laga siin doonaa ibnu sabiilki ninkii musaafirka ahaa ee sahayda ay ka gooday isna zakada waa la siinaya walow markuu beledkiisii uu joogay haba noqdo nin qaniyo xoola haystee wa fii sabiili illah kuwii jidka ilaahay u duuleeyeyna isaguna waa la mid walow qani ba ahaado waxbaa laga siin doona aduku iyagu nocaasa marka la tilmaamo iyo marka waxa weeyaan mualafat lquluub kuwa quluubtooda lasoo dhaweynayo iyagana waa la siinaya waxaa kale laga qaatay halkaasi jawaazu icطaaءi الzakaati liصinfin waaxidi miman yastaxiqu الzaka zakada waxaa la siiya sideed qolo aayadda qur-aanka ilaha ku sheegay sideed qolaa mutaysi zakada in la siiyo inama sadaqaatu lilfuqaraa fuqaradii wlmasaakiin iyo masaakiintii faqiir iyo miskiin farqiga udhexeya waxa weeyaan miskiinku waxaa la yidhi waa ninka sanadka oo dhan wuxuu cuno heli karaya yani waa nin shaqaysanaya oo xogaagiisii haystaa iyo miyihiisii iyo wixiisii buu haystaa marka ninkaa waxaa la yidhaahdaa miskiin baa la yidhahdaa welibana sanadkao dhan wax ku filan waa heli karaya faqiirkuna waa ninka liitaa ee laga yaabo inuu yoomihiiba waayaba way sii kala hooseen marka labadaba zakada waa la siinaya faqiirkii iyo miskiinkii inama sadaqaatu lilfuqara walmasaakiin walcaamiliina calayha zakada kuwa ka shaqaynaya ee miyiga iyo dhulka maraya ee xoolihii soo ururinaya wafi riqaabi addoomihii la xoreynaya iyagana waa la siinaya sail cabdi intu iskaga bixiyaan ay xoroobaan wlmualafati quluubuhum kuwii quluubtooda markaa lasoo dhaweynayay dadki imika soo islaamay ee islaamnimada ku cusbaa ama dadka la rajeynaya inay soo islaamaan waa la siinaya si ay usoo islaamaan wabnu sabiil ninkii musaafirka ahaa ee socotada ahaa saada ka go'day wa fii sabiili illah kii jidka ilaahay u dulayay iyo wlghaarimiin iyo dadkii daynta lagu lahaa nin dayn lagu leeyahay oo daynta iska bixin kari waayo isna waa la siinay sideedaa qolo bay tahay in zakada la siiyo sideeda qolo la siinay ma banaanta haddaba zakadii in la siiyo mid keliya oo sideeddaa ka mid a masalan faqiir oo nin faqiir oo keliya ama nin miskiin oo keliya ama nin dayn lagu leeyahay zakadaada xoolihii baad bixinaysaa nin dayn lagu leeyahay baad aragtay oo iska bixin kari lahaa oo dayn la culus ninkaasoo keliya xoolihii ma wada siinaysaa siduu deynta iska bixiyo mise waxay noqonaysaa sideedda qoloba inaad u qaybisid yacni nin keliya waa la siin karaa xadiiskana way ka cadda waxaa xadiis ka muuqata tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradii ba nin keliya waa la siin karaa hal sinfi oo keliya oo ka mid ah sideedda qolo ishaga waa la siin karaa welibana siday culimmadu sheegeen hal sinfi oo keliya intaasoo zakaa baa ku kulmi karta maala ninkaa deynta lagu leeyahay oo kale haddii deyn fara badan lagu leeyayo deynta ay cuslaysay oo marka waxa weyaan hadduu qof siiyo zakadiisii o dhan wa siiyo ana ka bixin karaynin mid iyo laba iyo saddex iyo afarba waa la siin yani afar qof way ku way wada siin karaan zakadooda keligii si uu iskaga bixiyo zakadii dayntii lagu leeyahay si uu iskaga bixiyo waa la siin karaa keligi yani dadkaas o dhan wa wada siin karaan arrimaha dhowrka abaa halkaa laga qaatay تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهما طاعوا لك بذلك أرنك هديك أقلالان فإياك وكرائم أموالهم waxaad iska ilaalisa xoolahooda kuwa ugu wanaagsan iska ilaali xoolaha kugu fiican lama qaaday واتقi دacوaة المظluumi kii la dulmiyey iska ilaali markaasi ducadiisa ama habaarkiisa faإnahu laysa baynaha وabayna الlahi xijaab dacwadiisaasi ilaahay iyo dacwadaasi wax xijaabo udhexeeya ma jiro ilaahay waa aqbalaya subxaanahu watacaala iska ilaal yunka habaanooya yani marka micnaheda waxa weyaan yani marka dadka aad ka qaadasid xoolaha inaad wax dulmidid iska iska ilaal fawaaid kale xadiiska ku jiraa fawaid jiraan laakiin inahaas waa inaha ugu muhiimsan wey عن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu وxu hi عليه الصلاaة وسلام لayس فيma duna خمس أwاaqin صدقة شaن wiqyadood oo dahaba wax ka hooseeya صadقة laguma laha وalaa فيma duna خaمسi dawdi صدقة شaن neef oo geela wax ka hooseeyana صadقة laguma laha وalaa فيma duna خaمسaةi أwsuqin صدقة shan awr intay qaadaan wax ka yar oo markaasi beerihii kasoo go-ay oo sadaqo lagu leeyahayna ma jirto laysa fiima duuna khamsi awaaqin shan wiqyadood wax ka hooseeya laguma laha sadaqan sadaqa laguma laha marka awaaqin awaaqi waa la aqriya iyaduna ya markaas lagu reebo waa luqatun saxiixatun walaa fiima duuna khamsi dawdin shan awr dawdku waa shan waa geeli weyaan shan neef oo geela wax ka hooseeyana sadaqatun sadaqa laguma laha walaa fiima duuna khamsati awsuqin shan awr intay qaadaan wax ka yar sadaqatun sadaqa laguma laguma laha xadiiskan wuxuu inoo sheegayaa saddex arrimood oo zakadu waajib ku tahay iyo nisaabkooda mid waa dahabkii ama waa lacagtiiba dheh fidadii fidadii baan ujeedaa awaaqdu marka waa shan wiqyadood fidaa wey waa fidadii wey iyo iyo geeli iyo zarcii beeraha kasoo go-ay waa saddexdaas inoo sheegaya fidadu shan wiqyadood oo fidaa wax ka hooseeya sadaqa laguma laha qof hadduu shan wiqyadood fidaa haysto waxba waxba laguma laha lakin hadday shan wiqyadood gaadhaan zaka lagu leeyahy sanadkan wuu soo wareejinaya zakadana waa ka bixinaya waay shanta waqyadood waxay dhahdeen culimmadu waa afartan dirham waqyadiiba waa afartan dirham afartan dirham shan ku dhufo laba boqol laba boqol oo dirham markaa weyaan marka laba boqol oo dirham aada haysatid oo fida ah zakadii way kugu waajibtay imisaad bixinaysaa waxaad bixinta sanadka horta usoo wareejin doonta sanadka muu soo wareegay waxaad bixinaysaa rubcul cushri lacagtaa aada haysatid waxaad u qaybinaysaa toban meelood marka toban u qaybisid meesha tobnaad afar u qaybi meel ahaan baad bixinaysaa marka iminka laba boqol baad haysataa oo dirham labadii boqolee dirham waxaad u qaybaysaa toban u qaybi waa imsa waa labaatan de min ahayn labaatan afar u qaybi shan shan baad bixinaysa marka toban meeloodo meesha tobnaad meesha tobnaad oo afar loo qeybiye meel ahaan baad bixinaysa waa sidaa haddii la iminka dee lacag sanoo kale maaha ee waxa loo rogaya un gram marka waxay noqonaysaa marka gram loo bedelo waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan gram oo fida intaas u nisaab taas waa ta dahabkii xadiisku mu sheegin dahabkana waxa u nisaaba labaatan diinaar labaatan diinaar haddii loo bedelo gram wuxuu noqonayaa dahabka shan iyo sideetan gram oo dahab shan iyo sideetan gram oo dahab markaad haysatid baad iska dibixinaysa haddaad bayc mushtari tahay shan iyo sideetanka garaam ee dahabka wax u qiima dhigma haddaad haysatid marka shan iyo sideetanka la qiimeeyo lacagtooda haddaad haysatid zakada waad bixinaysa ama shan boqol iyo shan iyo sagaashanka garaam ee fidada ah lacagtooda haddaad haysatid waxuu lacag u dhigma oo aad ku bayc mushtarinaysid zakada waad bixinaysa markaa zakada waa lagu leeyahy marka lacag lacagtan lagu bayc mushtarinayo ama bayc mushtariga waxaa lagu zako goynayaa zakada dahabka iyo zakada fidada labada midkood baa lagu jarayaa marka shan iyo sideetanka garaam ee dahabka waa nisaabkii weeyaan marka intaa kuu buuxsanto waxaad usoo wareejinaysaa sanadkii markuu sanadku soo wareego zakadii baad bixinaysaa imisaad bixinaysaa rubuculcushri toban meeloodo meesha tobnaad baa afar loo qaybinayaa meel ahaan baad bixinaysaa saasumad u xisaabinaysaa mar walba taasi marka waa waa waa lacagti ama dahabkii iyo fidadii bayc mushtarigina saasuu raacaya xoolihii geelii baa laga sheegay geelii baa laga sheegay xoolaha oo nimcooyadu waajib ku yihi geela adhiga lool wax aan intaan ahayn waajibku maaha fardihii laguma laha waxba baqlihii waxba laguma laha dameerihii waxba laguma laha nimcooleydaas weeyaan waa geela adhiga iyo looda intaasu keliya zake lagu leeyay waxaa u shardiya inay xoolahaas ay yihiin qaar foofaya wayna foofaan sanadkii intiisa badan maxaa ku baxay kuwii aan foofaynin haddii adhigii ama geeli ama loodii aan laba foofinaynin inta xero loo sameeyey halkaasuun calafki lagu keenayo iyo daaqiyo cawskii oo aan laba foofinaynin zake lagumaba laha xoolahaas intay doonaan ha gaadhaan waa ina xooluhu ay foofayaan sanadka intiisa badan waa ina foofaan toddoba bilood sideed bilood waa ina foofayaan saddex bilood iyo laba bilood iyo afar bilood iyo haddii ay xareysnaadaan waxba dhibaata ma laha laakiin sanadkii intiisa faraha badan waa ina foofaan taas waa qodob qodobka labaad waxa in xoolaha in loo haysto dhaqasho waa in xoolaha la dhaqanayo xoolihii aan la dhaqanayn in loogu talagalay in laga baac mushtareeyo inta lasoo iibiyo lasii iibiyo dabeetana iyada zakadan laga qaadamaya xoolaha waxa laga qaaday zakadii baac mushtariga laga qaaday sidoo kale marka lale dhaqasho waa in loo haystaa waxa ku baxay xoolihii kale ee loo haystay marka waxa weeyaan matalan awrtii loo haystay inay dhaankii iyo in lagu guuro iyo iyo in lagu adeegto iyo kuwii waxa weeyaan beeraha qoday dibidii beeraha qodays kuwaas ayaga zake laguma laha iyaga waayo iyagu dhaqasho looma haysto iyo dee in caanihii laga cabo iyo looma haysto labada shardi marka laga helo zakada waa lagu leeyay geela waxaa haddaba u nisaaba shan shan haddii ka yaraadaan zake laguma laha shan neef oo geela markaad haysatid sanadkan uu soo wareego maxaad bixinaysaa neef adhiya baad bixinaysaa neef adhiyaa kugu waajibaya ilaa inta toban neef ay gaadhayaan toban neef markay gaadhaan toban neef oo geela markay gaadhaan laba laba neef oo adhiyaad bixinaysaa markay ilaa inta shan iyo toban gaadhayaan shan iyo toban markay gaadhaan waxaad bixinaysaa saddex neef oo adhiya shantii walba waxaad bixinaysaa neef baad bixinaysaa ilaa inta shan iyo labaatan ka gaadhayaan shantii walba neef adhiyaad bixinaysaa shan neef oo geela waxaa ku waajibay neef adhiya tobankii waxaa ku waajiba laba neef shan iyo tobankii waxaa ku waajibay saddex neef labaatankii waxaa ku waajibay afar neef oo adhiya shan iyo labaatan markay gaadhaan adhi lama bixinayo geel baa la bixinaya yani halkii adhiga laga bixinayey waxaa laga bixinaya iminka geel baa laga bixinaya shan iyo labaatan neef oo geela qofku markuu haysto wuxuu bixinaya bintu makhaad shan iyo labaatan neef oo geela markuu haysto wuxuu bixinayaa bintu makhaad bintu makhaadku waa maxay waa ta sanad dhamaysatay ee sanadkii labaad gashay qaalin sanad gujir ah oo sanad dhamaysato sanadkii labaad ku jirta oo hooyadeed iminka ay riman tahay baa la bixinaya waa marka shan labaatan gaadho shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon neefkaasaa la bixinaya lix iyo soddon markay isku taagto lix iyo soddon neef marka ay noqoto da'daa da ka weyn baa la bixinaya maxaa la bixinayaa bintu labunin soo ma bintu labun bintu labunkuna waxa weeyaan waa laba jir laba sanadood bay dhamaysato sanadkii saddexaad bay ku jirtaa oo iminka hooyadeed baa caanihii laga lisaya oo hooyadeed baa dhashay ee dhashay markaa dee ilmihii kale ku xigay neefkii ku xigay baa dhashay bintu labun baa la yidhahdaa oo rasuulku wuxu yidhi alayhi salatu wasalaam faidaa balaqat sittan xadiidka anas cafwan xadiidka anas waxa ku sugnaa فإdا بلغت ستا وثaلaaثيiن إلى خمسa وأربعين ففيhا بنت لbوni markay geeli ay gaadhaan لix iyo soddon ilaa iyo inta ka gaadheen شhan iyo aفaرtan waxaad bixinaysaa بintu labunkaasi waa inuu hooyo caanalay oo dee iminka waxa weeyaan hooyada ayar marka waxa weeyaan irmaanta lix iyo markay gaadhaan lix iyo afartan markay gaadho xoolihii waxaa la bixinaya xeqa da'dii da' ka weyn haddana lix iyo afartan neef oo geela waa neef mutaystay in awrka loo fadhiisiiyo kaasaa la bixinaya marka waa saddex jir ama waa afar jir qaalintaasaa la bixinaya ilaa inta ka gaadhayso lixdan koob iyo lixdan markii gaadho waxaa la bixinaya jadaca jadacadu waa maxay waa neef ilka dhacsaday waa shan jir buu noqonaya meelahaas soo maha ya marka geel ilka dhacsaday waa shan jir uma malanay meelahaas noqonay marka waa koob iyo lixdan marka ay geela ay gaadhaan koob koob iyo lixdan ilaa iyo toddobaatan iyo shan baa la bixinaya intaa lix iyo toddobaatan markay gaadhaan laba laba neef baa loo bixinaya markii lix iyo toddobaatan gaadhaan yani lix iyo toddobaatan wixii ka hoosay ilaa shan iyo labaatan ka hoosay waa neef neef markii imika lix iyo toddobaatan ay gaadhaan waxaa la bixinaya laba neef lix iyo toddobaatan markii gaadhaan waxaad bixinaysaa laba qaalmood oo laba sanadood dhamaysta oo sanadkii saddexaad ku jira ayaa la bixinaya ilaa intay ka gaadhayaan sagaashan markii sagaashan koob iyo sagaashan markay gaadhaan waxaa la bixinaya xiqataan laba qaalmood oo gaadhay waktigii awrka loo fadhiisinayay ayaa la bixinaya ilaa intay ka gaadhayaan boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan marka ay gaadhaan markii boqol iyo labaatan ay ka yani ay dhaafaan afartankii walba markii boqol iyo labaatan ay dhaafaan waa qaacido gaaro qaacida la sameynaya waxaa la sameynaya afartankii walba waxaa la bixinayaa qaalin laba jira kontonkii walba waxaa la bixinayaa qaalin saddex jir ama afar jira ayaa la bixinaya maalan hadduu laba boqol haysto waa saddex kontonaad afar kontonaad weeyaan hadduu haysto maalan waxa weeyaan boqol iyo konton waa saddex kontonaad weey wahal mujar hadduu boqol iyo afartan u haysto waxa weya waa laba kontonaad iyo afartan saasun buu xisaabinaya taasi marka waa geeli loodu way iska fududahay looda waxa u nisaaba soddon marka soddon ay ku gaadhaan sanadka usoo wareejin doontaa deetana waxaad bixin doontaa uun qaalin neef tabiic yani waxa weeyaan waa waa neef hal sano jira wey oo lab maxaa la yidhahdaa markuu sanad jiro dib yar sooma digaar baa la bixinaya jirka sanad buu dhamaystay markay afartan ay gaadhaan waxaa la bixinayaa musina sooma musina musinadana maxay waa qaalin laba jira ayaa la bixinaya ya ha looda ha qaalin laba jira de looda laftooda qaalin baa la dhahaa sooma looda laftooda qaalin baa la idhahdaa markaa qaalin laba jira la bixinaya intaa wixii ka dambeeyana maxaa la samaynayaa soddonkii walba waxaa la bixinayaa tabiic waa dibigaa yaray jirka ah afartankii walba waxaa la bixinayaa musina oo qaalinta laba jirka ah iyadu saas u fududahayba adhigii bay noqotay adhiga waxa u nisaabaa afartan afartan neef adhiga marku qofku haysto sanadkuna uu soo wareego wuxuu bixinayaa uun neef adhiga ilaa inta boqol iyo kob iyo labaatan laga gaadhay boqol iyo koob iyo labaatan markii ay gaadhaan laba neefoo adhiga buu bixinaya ilaa inta laba boqol gaadhayaan marka laba boqol iyo kow ay noqdaan saddex neef buu bixinaya ilaa inta saddex boqol gaadhayaan saddex boqol hadday dhaafaan boqolkiibaa wuxuu bixinaya oo neef boqolkiiba neef buu bixinaya markaa marka saddex boqol ay wadaartaan weeyaan saddex boqol hadday dhaafaan boqolkiiba neef buu bixinaya marka isagana iyadana saasoo adhiga iska fuudiyey marka adhiga la bixinaya da'diisa waxa weeye idihii waxaa la bixinayaa neef lix bilood jira idihii riyihiina waxaa la bixinayaa neef sanad dhamaystay baa la bixinaya xoolahana waxaa la qaadaya xoolo aan ceeb lahayn aan dhutiyeynin aan gees jabnayn aan dhagahooda dilacsanayn aan cawarnayn aan taag darnayn oo dee aada u naxiifa aan xanuunsanayn waa neef marka seelada la geeyay si fiican loo iibsanayo oo aan ceeb lahayn oo ceebta nusqabnayn waxaa hadhay wixii dhulka ka soo baxayay walaa fi ma duuna khamsati awsuqin sadaqa waxa dhulka ka soo baxa waxa zake laga bixiyaa waxa ibni aadamka ay cunaan halka waxa ku baxay wixii xoolaha ay cunayeen waa ko waa in waxa ay ibni aadamka cunayaan u noqdaa wax la kaydsan karo kayd gelaya halkaan wax ku bixiya kayd aan gelayn sida khudradii oo kale khudraddu kayd ma gasho sidaa daraaddeed zake laguma laha iyada zake laguma laha khudradii wada wayna kaydsamayna haddaba saa kaydiya way xumaanaysaa marka wixii kaydka gelaya sida timirtii oo kale hadhuurkii arabikhidii qamadidii heedii kuyago noocaasa baa zakadii laga bixinaya intee lag baa u nisaaba waxa u nisaaba shan awr intay qaadaan beertu wayna shan awr intay qaadan kasoo go'daan marka hadduu awrku qaado laba kintaal waxay noqonaysaa shantii awr toban kintaal bay noqonayaan marka si kaleba haddaa loo dhigo waxa la yidhi wisqigu waa waxa weeyaan waa situuna saacan waa lixdan saac wey lixdan saac weeyaan wisqigiiba awrki intuu qaado waa lixdan saac lixdan un shan ku dhuf waa imsa saddex boqol saddex boqol oo saac saacii waa laba galaan ama laba kiilo iyo afartan garaam marka saddex boqol ba laba ku dhuf waa imsa lix boqol adu toddoba boqol oo kiilo ama toddoba boqol oo galaan markay kasoo go-aan beertii iyo zake lagu leey toddoba boqol oo galaan markay kasoo go-aan beertii ama haruura ama rabikhiya ama qamadiya ama zabiiba waxyaalaha ka soo baada imisaa laga bixinayaa beerihan laba qaybood bay noqonaya markaas wixii cirku uu waraabiyey toban meelooda meel ahaan baa la bixinaya inta toban meelood loo qaybiyo raashinkaasi meel ahaan baa la bixin doona wixii cirku waraabiyey wey wixii qofku uu waraabiyey ceel laga biyaha laga soo saaray iyo biyo loo soo dhaamiyey iyo ay noqdeena waxaa la bixinaya rubculcushri oo waxa weeyaan waxaan jira nisfulcushri soo maaha yacni marka loo qaybiyo toban meelood marka loo qaybiyo meesha tobnaad barhkeed baa la bixinaya barhkeed oo dabtan waxa ku baxday iyada waxa ku baxday awood baa ku baxay marka toban baa loo qaybin doonaa meesha tobnaad barhkeed baa la bixinaya marka qofkii sagaal iyo barh buu soo hadhaya barhna wuu bixinaya iyadana saas bay noqonaysa marka xadiisku saddexdaa arrimood buu inoo sheegay marka tafaasiisha kulley axaadiid kalena waa tilmaantay sida aan u sheegnay inahaas baa nagu muhiimsan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال rasuulku wuxuu yihi markaa sidaynu tilmaannay haddaa waxa weeyaan wixii dhulka ka soo baxaya beerihii looma shardiya sanadku in lasoo wareejiyo waxa weeyaan marka beerta kuusoo godood bixinaysaa zakadii ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu laysa cala lmuslimi addoonka laguma laha fii cabdihi addoonkiisa laysa cala muslimi qof muslimkaa waajib kuma aha fii cabdihi addoonkiisa iyo walaa farasihi sadaqatan sadaqa laguma laha wa fii lafdin ilaa zakaata alfitri zakaatulfitrina mooyaane oo fir raqiiqa addoonkii laga doonayo addoonkii markaa lagaga leeyahay laysa cala lmuslimi qofka muslimkaa korkiisa ma aha fii cabdihi addoonkiisa iyo walaa farasihi sadaqatan sadaqa lagama laha wa fii lafdin ilaa zakaata alfitri zakaatulfitrida mooyaane oo fir raqiiqa addoonkii lagu leeyahy addoonkii dee waxa weeyaan haddii qofka addooma leeyahy berigii hore addooma jiray oo waxa weeyaan marka jihaadka dagaalada la galo dee gaalada lasoo qabto addooma markaa yaa la yeelanaya kuwan lagu soo qafaashay ama lagu soo qabsaday dagaalkii marka hadduu addoomo fara badan uu leeyahay zaka laguma laha fardo fara badan hadduu leeyahayna zaka laguma laha marka yacni xoolaha addoonka qofka muslimka ah waxaa lagu leeyahay keliya inta lasoo sheegay wixii la dhaqanayey nimcoleydii iyo wixii lacag ah unbaa lagaga leeyay wixii inta aan ahayn waxba zaka laguma laha markaa fardihii halkooda waxaa soo gelaya baabuurtii iyo guryihii iyo waxyaabaha kale lamidka ah oo dhanna waa lamid gurya haddaad leedahay zake laguma lagu yeelan maayo haddii aad leedahay allahuma salli calaa muxamedin baabuur leeda zake lagu yeelan maayo allahuma ilaa adoo ka baacushtarinaya mooyaane haddaad guryaha intaad gurya aad iibsatid aad sii iibinaysid dee waxaa lagu leeyay zakadii baacumushtarigaa lagu leeyay oo baacumushtari ahaan baad zakada u bixin doontaa laakiin guryo badan haddaad dhisatid ood guryihii wada keraysid shan guri waad shantii guri waad karaysay sida sawaabka qawlka saxiix min aqwaal ahli cilm waxaa weeye inaan zake lagu lahayn zake laguma laha dhulkiina waa saasoo kale oo hadduu dhulku dhul ninku dhul badan hadduu leeyahy zake laguma la yeelanayo isaga oo ka baac mushtarinaya mooyaane oo intu dhulka iibsado sii iibinaya mooyaane oo markaas zakadii bacmushriga lagu yeelanaya ilaa zakaat alfitri fi raqiiqa waxa weeye addoonkii haddaad addooma leedahay zakaatulfitriga waajib bayna ku noqonaysaa sida ka arki doona insha allah baabka inoo soo socda can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yihi alcajmaau xooluhu waxay geystaan jubaaru waa hadar wاlbi'ru ceelkuna jubaaru waa hadar yani qofkii ceel ku dhacayna saasoo kale markaa intu qof ceel qotay deetna ceelkii ku dhacay mag la weydiin maayo dhiiggaas waa hadar weey wاlmacdinu jubaaru ninkii macdinta qodanayay macdintiisa cid wax ku noqotayna waa hadar wa fi rikaazi rikaaskiina alkhumus khumus baa lagu leeyay rikaaski rikaasku waxa weeye dadkii jaahiliga ama dadkii hore waxay aaseen wixii dadkii hore ay aaseen ayaa la dhahaa rikaas maala nin baa isagoo dhul meel banaan iska qodanaya ayaa waxa uu helay adduun buu ka helay adduunkanoo dad hore ay aaseen marka rikaas baa la yidhaahdaayo shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan buu bixinaya afarta meelood kale saa qaadanaya meel ahaan baa laga qaadaya ajma aljubaaru alhadlu aladi laa shaya fiihi waa shaygii hadarka ah waxbaan lagu lahayn wاlcajmauna adaabat اlbahiim waa markaa waa xoolihii aan hadlaynin waa daabadii weeyaan waa daabadii bahiimo waxaa loogu magacaabay sumiyat bihi liannahaa laa tatakalamu ma hadlayso saasaa loogu magacaabay marka waxa weeyaan bahiimada wey xadiidkan waxa uu tilmaamayaa saddexda hore alcajmaau jubaaru wاlbi'ru jubaaru wاlmacdinu jubaaru saddexdaas waxa uu sheegayaa xooluhu waxay geystaan ninkan ninkii xoolaha lahaa miyaa loo raacaya geysashaday geysashana waa laba waa laba arrin midkood weeyaan inay dad ibni aadam wax u geystaan oo ay dilaan amaba ay dhaawacaan waa qodob iyo inay xoola ay baabiyaan oo ah qodobka labaad labada arrimood ba waa shamlisanaysaa mala inago xadiiska ka bilowna la qaatay waay labada arrimood xaggii amwaashii ay xoolo wax u geystaan iyo inay ibni aadamka wax u geystaan labadaba waa ixtimaashaa laakiin waxaa loo kala qaadayaa laba qaybood xoolihii haddii ay amwaal iyo xoolo kale wax u geystaan muhiimadda haddii xoolo wax u geysato farqi wuu sameeyeen culimmadu waxay yidhaahdeen dadka maalin maalintii waxay geystaan xoolahaasi waxba lama damaanad qaaday waxay habeenkii ay geystaanna waa la damaanad qaaday maalintii waxay geystaan cid yani waxa weeyaan qofkii xoolahan lahaa waxba damaanad qaadima maalan xoolihii baa la foofiyey deetana meel beeraba iyo markaa ay ay cuneen beer buu dhanasay cuneen ninkii xoolahan lahaa damaanad qaadi maayo beertan xooluhu ay u daateen oo inta xoolihii la qabto la odhan maayo xoolahaagii beertii bay cuneen waxa weeyaan waa inaad mag dhowdaa lagu odhan maayo waayo ninka beertale waxaa laga doonaya isaga inuu beertiisii u ilaashado maalintii welibana xoolahan culimada qaarkood waxay ku qaydeen waa xoolaha keligood socda ayna cidina ilaalinaynin maalintii markaa weeyaan habeenkii bay noqotay habeenkii ninka xoolaha iskale baa la doonaya inuu xoolihiisii ilaashado haddii habeenkii ay markaa ay baxaan oo dabeetana ay wax soo dhibaateeyaan ama beerao kale ay soo cunaan ama xoolo kale ay baabiyaan waa lagu leeyay waa damaanad qaadaya waayo isaga waxaa la rabaa inuu habeenkii ilaashado marka maalintii waxay geystaan waxa weeyaan damaanad qaadi maayo habeenkii waxay geystaanna waa damaanad qaadaya taasi waa qodob waxa kale ee la yidhi xoolaha haddii uu qof wado haddii uu cidi wado oo qofkii uu waday markaa hadduu qofkii waday uu ilaalin waayo xoolahaasi oo dabeetana xoolahaasi ay dhibaato ay geystaan maalinnimadii lafteedii waa damaanad qaaday waayo qofkan waday in xoolo ilaaliyo wey marka hadday xoolo baabiyaan waa saasoo kale haddii ay naf jaraanna waa saasoo kale u damaanad qaadaya maalan nin baa dibi wada waa hogaaminayaa waa kusii daaya qofkii dabeetana qofkii dibigii waaba dilayba xilligaasoo kale ama xaaladda noocaasoo kalea qofki waa mag dhabayaa dhiiggaa waa laga doonaya lakiin hadduu dibigii iska socdo oo isagu dibigii u socdo dabeetna waxa weeyaan uu qof jiiro oo saa uu ku dilo mag dhabi maayo sida oo kale hadduu xoolo u baabiyana mag dhabi maayo laakiin haddii uu markaa waxa weeyaan uu qof wado oo cid markaa way hogaaminayso xoolahan waa in uu isagu xakameeyaa oo uu ciddii ka hay dadkii ka haya amaba xoolihii kale uu ka ilaaliya hadduu ilaalin waayo uu tafriid uu sameeyo waa damaanad qaaday xaaladda noocaas oo kale ah taasi waa taa wuxuu leeyahy ibnu daqiiq اlciid raximah اllah fayaxtamilu an yuraada bidalika jinaayatuha cala alabdaani walamwaal wayaxtamilu an yuraada aljinaayatu cala alabdaani faqat wa huwa aqrabu ilaa xaqiiqati اljurxi yani hadarkan la leeyahy waa hadar xoolihii iyo dadkii labadaba waa shamilsanaya laakiin dadkii lagu qaado ayaa dhow buu leeyahy xagga xoolahan tafsiil baa la gelinaya qof ibni aadama haddii neefkii aada wadatay wax uu yeelo ama neef aad leedahay hadduu wax yeelo waxba lagaa qaadi maayo haddaad neef aad leedahay wax uu yeelo allahuma ilaa haddii neefkaan lagu aqoon inu wax dhibaateeyo haddaa neefka lagu ogayo dadku inuu laayo neef laayaanu yahay maalan neef awr baad leedahay awrkani waa dad cunaa waanaad ogtahay dadku inuu cuno waa inaad ka ilaalisa dadka laakiin hadduu yahay markaa mid aan dad cun ahayn iska caadiya dabeetna ay sababto maalin maalmaha ka mid inuu qof dilo de la odhan maayo neefkaagii baa dilay ee magtii keen la odhan maayo waxba laguma laha waa hadar weyn dhiiggaas sidaa rasulku sheegay alayh salatu salaam wlbi'ru jubaarun ceelkiina waa saas oo kale ceelkiina waxay nin baa beertiisii ceel ka qotay ama dhulkiisiiba ceel ka qoday dabeetna waa ka ilaaliyay dadkii oo maalan ama de waxbuu ku sameeyey qofka ku dhacay dhiiggaas waa hadar waxba laga qaadi maayo qofkaas yani ma damaanad qaadayo magdhow laga dooni maayo laakiin hadduu dariiq dadkay maray inuu ka qodo meel dariiq dadkay maray hadduu ka qodo waa lagu leey hadduu qof ku dhaco waa mag dhabaya ama meel uunan lahayn buu qoday deetana markaasaa cidii ku dhacday markaana waa mag dhabaya laakiin markuu mulkigiisuu ka qoto oo sida oo kale dadkiina ka ilaaliyo oo ood iyo waxyaaba noocaasa ku sameya haddii cidi ku dhacdo xilligaa damaanad qaadi maayo wlmacdinu jubaarun macdintu waxa wey waa dhulkii macdinta laga qodanayay weeyaan waa qofkii macdinta qodanayay markaa qofkii macdinta qodanaya haddii cid intu u diriro ceelkan ii qoda oo macdinta ka qoda qofkii qoday deetana uu ku dhinto waxba waxba laga qaadi maayo waa hadar dhiiggaas haddii waxa weeyaan cid meesha maraysana sidaasoo kale ay ku dhacdana iyaduna waa hadar wey waxaa la mida un de qofka ceelkii loo qodaya maanta deetana nin baan beer qodanaya deetana beertii bu halii qodo dadkii shaqaale ka shaqeynaya ceelka ku dume dee dhiig laga qaadi maayo waxba yani mag laguma laha mag laguma laha kadalika qofkii suuliga loo qodaya oo kale meel suuliya hadda marka guriga marka qodaysa suuligii ninkii qodaya hadduu suuligii ku dumo waa macdin jiwaara taas buu soo gudagelaya waxba laguma mag yani qofka laga qaadayo lagu leeyahy ma jirto wax magoo lagu leeyahay ma jirto wa fi rikaazi alkhumus waa maxalu shaahidkii weeyaan halkuu keena sheeko rikaaska xoolaha la aasay ee dadkii jaahiligaha ay aaseen qofku hadduu uu helo waxa uu bixinayaa shan meelood oo meel ahaan buu bixinaya afartii meelood oo kalena isaga ayaa qaadanaya xoolahaas laakiin waa inay dadkii hore ay aaseen haddii dad xoolo dhow imika yihiin oo dad waxa laga yaaba qof baa meesha ku aastay baa laga yaaba waa talabaade waa meel la degany waa inaan laga helin meel la degany waa inaan laga helin haddii meel la degany laga helo waxaa suurtagal ah inay dad marka qaar ka mid ay meesha ku aasteen meel bannaan oo cidina inay deganeen waa in qofkan uu ka helay maalkanna waa in la caddeeyo inuu yahay maal ummadihii hore ay markaa lahaayeen isticmaali jireen oo calaamadihii dadkii hore ay lahaayeen waa in laga hela markaas ayaa laga qaadaya zakadii waana shan meelooda meel ahaan wey halkaa idin ku dayna wasala allahu cala nabina maxamed wa ali